إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa darawal mooto bajaaj maanta waxay ku dileen magaalada muqdisho dad shacba ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen dagaal xalay ka dhacay isku iska siinay ee magaalada muqdisho kaa u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa goobo hor leh oo maandooriyaha lagu iibiyo waxay ku burburiyeen qaraxyo ay ka geesteen magaalada muqdisho iyadoona la dilay milkiilaha mid ka mid ah goobahaas cabsi daran ayaa lasoo diristay hogaanka ciyaal weerada iyo kooxaha ka macaasha maandooriyaha ee muqdisho saldhigtay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa khudbad ka dul jeediyey meydadka askartii dhowaan lagu laayay deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe waxaa la baahiyey dardaarankii uu ka tegay mid ka mid ah raggii inqimaasiyiinta ahaa ee weerar ku qaaday gurigii qarsoodiga ahaa ee lagu daweynayay moryeenta macawsleyda ee gobolka hiiraan lagu soo dhaawacay kuwa oo lagu beegsaday gudaha magaalada muqdisho mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaalada ay la galeen xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku waayeen askar badan islamarkaana ilaa iyo hadda aysan boqol kilomitir isaga gooshi karin dibadbaxyo looga soo horjeeda maamulka somalilan ayaa waxay ka dhaceen magaalada buuhoodle iyadoo dagaalo ka dhacay magaalada laascaanoodna khasaare dhabarka loogu saaray ciidamada maamulka somalilan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askarta dowladda federaalka ayaa maanta darawal mooto bajaaj waxay ku dishay gudaha magaalada muqdisho mahadiiriye oo ahaa nin ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa maanta barqadii waxaa lagu dilay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho askartii dilka geysatay ayaa la xaqiijiyey in goobta ay isaga baxsadeen ciidamada dowladda federaalk ayaa toddobaad weliba dad badan waxay ku dilaan gudaha magaalada muqdisho waxaana la arkayaa hooyooyin ilmeynaya oo saxaafadda hortaagan iyagoo sheegaya in aanay cadaalad helin islamarkaasina raggii wiilashooda dilay ay magaalada si nabadgelyo ah ku joogaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay deris u noqdeen murug ay sabab u tahay dowladda federaalka ah oo si joogta ah dhallinyarada isaga disha dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dagaal xalay ka dhacay isgoyska siinay ee magaalada muqdisho kaa oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah warka waxaa inoo haya mahad cubeyd
dagaal culus oo xalay ciidamada dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska siinaayi ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo soo gaaray dadka shacabka ah goobjoogayaashu waxay sheegayaan in halkaasi ay ku dhinteen ku dhowaad toban qof halka la soo warinayo inay jiraan dhaawacyo kale oo fara badan sidoo kale waxaa iska horimaadkan ku burburay gaadiid fara badan oo qaarkood dadkii ku dhex jiray lagu gubay iyadoo ay jiraan goobo ganacsi oo waxyeelo soo gaartay mid ka mid a ehelada dadkii ku dhintay dagaalka dhex maray ciidamada dowladda federaalka kadib markii r b g lagu dhuftay ayaa sheegayay inay gubatay gabar ka mid a eheladooda ninkii bajaadlaha ahaana uu isna halkaas ku gubtay run ahaantii gabar oo walaasha ah oo maaragta walaalkee dhalay oo maaragtay meesha ayada mooto saarneed xaafadda usii socotay waxaa sawinkii oo loo waday guddoomiyaha baabuurkiisa iyo wiilka mooto bajaajka saarnaa run ahaantii labadooda way gubteen oo maaragtay aniga run ahaan markaa tagay waa fahm waaye hadda cisbitaalka kalkaal oo qaybtiisa cisbitaalka oo maaragta ku yaalo jardiinka aa maaragta la keenay hadda way dhimatay gabadha wiilkana isagana sidoo kale dad badan oo ayagana meesha laga daldalaa waa arka oo u wada dhintay dad ka mid ah kuwii goobjoogga u ahaa dhacdadan ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo dhaleecayn u jeediyey dowladda federaalka ee uu xasan sheekh hogaamiyo wallaahi wax aan la yaabnay oo haddii qofkii xatir damiir yar oo ku dambeeyo calooshiisa aysan marnaba u socesho karina meeshaan ku aragnay xalay meeshaan waxaan ku arkay gabar meedu inta taalo wiil kaloo ba- mooto bajaaj meesha lugaha la sa- la- la saaraayo saasuu u dhex jiro walaalkiis inta halee la qabta wiil oo inta saarta ciidankan fiiri meeshaan markii labaad waa isbuuc gudihiisa waaye anigu gurigeygaan joogo markii isla markii wax ay dhaceen anigoo li- waa licelcelshay markii ay baasha kala yaraataan soo baxay iyadoo xataa meedeedka qaar la guray ah imid shan anaaba ku soo gaaray ma garata haa shan meedaan ku soo gaaray oo xataa meed isgooskii yimaani maanan arkin laakiin dadka qof walba inta fiirisa ay ka soo ordaysay dad kale oo ka mid ah kuwii goobjoogayaasha ahaa ayaa waxay yidhaahdeen sidan waxaan meel aan aan caadi ahayn waa meeshaan maanahan goob dagaal maahan manahan imishek ee maan ciidan maahan maahan goob oo mana aan furin maahan waayo meesha ku dhammaaday u diidiin saa u diidiinba shacab nimankaan isaga sibaawa meesha ku dhimatay iiraan hadda darawal iba- ninkii ninkii lahay iyo naag iyo dumar gabarna meeshaan ku dhimatay hadda dhishiike madax uu jarmay ciidanka dowladda federaalka ayaa mar weliba uu iska horimaad ku dhex maro magaalada muqdisho waxay laayaan dadka shacabka ah iyagoo aan u meeldayin rasaasta ay ridayaan dagaalkii xalay dhex maray ciidamada dowladda federaalka wuxuu ka dhacay meel dad shacab ah buuxaan waxaana la isku adeegsaday hubka culculus kaas oo laayay dadkii shacabka ahaa qaar kalena gubay
ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa goobo hor leh oo maandooriyaha lagu iibiyo waxay ku burburiyeen qaraxyo ay ka geysteen gudaha magaalada muqdisho iyagoona dilay milkiilayaasha mid ka mid ah goobahaas xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya waxaa si habsameyle ku socda howlgalladii ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga dhawaaqday inay ka bilaabayso magaalada muqdisho kuwaas oo lagu burburinayo xarumaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee maandooriyaha laguna qaarajinayay dadka ka shaqeeya iyo kuwa magaalada soo geliya intaba howlgalladii ugu dambeeyey ee laga fuliyo magaalada muqdisho islamarkaana lagu beegsaday goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya waxaa ka mid ah qarax lagu burburiyey goob lagu iibinayay daroogada noocyadeeda kala duwan oo ku taalay xaafadda baramuuda ee degmada hodan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey goobtan oo lagu iibinayay daroogada noocyadeeda kala duwan waxaana gebi ahaanba dhulka lala sameeyey xaruntii lagu iibinayay muqaadaraadka xilligii qaraxa lagu burburinayay goobtan waxaa jiifay milkiilihii iska lahaa goobta la beegsaday kaas oo lagu magacaabi jiray dhagoosta goobta ayuuna ku dhintay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay burburiyeen goobtan ku taalay baramuuda waxaa albaabada la isugu dhaftay afar xarumood kuwaas oo lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana ku yaalay xaafadda baramuuda ee isla degmada hodan waxaana halkaa ku kala cararay dadkii ka ganacsanayay iyagoo cabsi ka qaba in markooda gacantu gaarto ku dhowaad toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday intii ay bilowdeen howlgallada ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo isugu jiray shaqaale ka shaqaynayey iyo kuwii magaalada soo geliyey dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aad u soo dhoweeyey howlgallada ay ka bilowday magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya ciyaal weerada ah iyo goobaha faaxishada lagu sameeyo cabsi daran ayaa la soo diristay hogaanka ciyaal weerada iyo kooxaha ka macaasha maandooriyaha ee muqdisho saldhigtay cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya tan iyo markii mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaaqeen inay dagaal adag la geli doonaan kooxaha maafiyada ee daroogada muqdisho soo geliya kuwa leh goobaha fasaadka lagu faafiyo iyo sidoo kale tuugada loogu yeero ciyaalweerada ee cabsi daran waxay la soo deristay mujrimiin badan oo ummadda dhibaato ku hayay waaga ayaana ku baryey hadda muqdisho waxaa si habsami leh kaga socda beegsiga kooxaha daroogada ka ganacsada iyadoona la filayay in howlgallada lagu dari doono ciyaalweerada dadka dhibay waalidiin badan ayaa la sheegay inay dhaqdhaqaaq bilaabeen kaasoo ku aadan wax ka qabashada ciyaalkooda ka tirsanaa tuugada dadka dhici jirtay qaar ayaa kala guurayay xaafadihii ay deganayeen oo dejiyey goobo kale qaar ayaa silsilada kula qunfulayay guryaha dhexdooda qaarna waxay qorsheenayaan inay dibadaha u diraan halka qaarkoodna ay ogaayeen dhibaatada ay bulshada ku hayaan waxaana laga hayaa inay dhaheen habaarkeena ayaa asiibi doono ciyaal weerajeedii iyo hadalla kibiriyo isla weynin ku dheehan tahay bilowga howlgalka ka hor ayaa hadda dib uga shalaynaya hadaladooda ay baraha internetka ku faafiyeen howlgalka ka hor mid ka mid ah oo isku sheegay inuu maradadooda ka tirsanaa in la dhagaysta wixii godka iyo aagiisa ilaa iyo isbaarada xawaalaha ilaa iyo isbartiibada dabaqa ilaa iyo xasaylaac ilaa iyo filim isbitaal madiina dhabarkiisa wixii soo galo dhexdaa laga jibiyaa taaganano halan la qalo ma fahante ya ciyaal godgodka waa wataa waa wataa waa wataa o waana qalaa waxaa ku agaarka godka iyo aagiisa xataa xaafadeydana waa xafaanay wejigeyga cusubna barta kadib howlgalladii ka bilowday muqdisho oo aan hadda si toos ah ugu faafin ciyaal weerada ayuu sidan ku soo jawaabay isaga oo ay xaaladdu ku qaraar tahay wuxuuna qof weliba ka codsaday in hadalkaas uu u faafiyo aniga ma ihi ciyaal weere ma ihi ciyaal baangad maahi ciyaal tuug maahi aniga weligey nolol xuna ma arag nolol aan dad ku tuuriyeeyo nolol aan dad toore ugu qaato nolol aan dad baangad ugu qaato weligey ma arag video waan qaldanaano waa iga dhacay videogaan cuniga xunoo saaxiibkeya xaafada aan ahayn baa aniga yidhi ila duub niyahow saa awgeedaan oola duubay anna waxaan rabaa inaanan lay arag inaan ahay nin ciyaal weera ama ciyaal fooda ah maxaa yeelay miihi qaladaanan lahayna dusha ma saaranaayo ma garate intay weero bilaabatayna aniga soomaaliya maba jooginba oo wallaahiya markii ha laga raali noqdo raaligelin baan bixinayaa ha laga raali noqdo muqdisho dadkeeda ayaa si aad ah u soo dhoweeyey howlgallada uu ku dhawaaqayay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan ayaa naftooda dib u soo tufayay oo awal ka fikiraya halka ay uga guurayaan muqdisho tan iyo markii howlgallada bilowdeen waxaa qaraxyo lagu burburiyey goobo aad u fara badan oo ku yaala muqdisho iyo baydhabo waxaana qaarkood lagu dhex burburiyey kuwii lahaa oo ka ganacsan jiray qaarkood ayaa lagu toogtayay goobo ka baxsan halka ay daroogada ku iibin jireen halhayska ugu badan ee maanta reer muqdisho isla dhex marayaan ayaa ah nin maqan ammaantii waa nin jooga ceebtii dowladda federaalka oo wax ka qaban weyday kooxahaasi mararka qaarna la shaqaysata ayay u durxulayaan ereygaas weliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka dulqudbeeyey meedadka askartii lagu laayay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe weliga walaayada shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday ayaa ka dulqudbeeyey meydadka rag uu horay ugu baaqay inay ka tooba keenaan falka ay ku jiraan islamarkaasina isu soo dhiibaan xarakada shabaabul mujaahidiin hubkoodana loo lacagaynayay laakiinse talada iska dhiga adeygay nimankan maanta meeshaan yaalyaallood u jeedo daarunacmo dhexdeeda saan u dhooban iyagoo aan meeshaan imaan oo waddada ku soo jira ayaan u dignay waxaan u sheegnay haddii ay rabaan nabad inay ilaahay kitaabkiisa ka leexdaan gurigoodana kala aadaan ninka xoog lagu haystan inuu noo yimaado iyagoo nool oo khiyaar leh maanta waa kuwaan meeshaan dhooban horteenna wax aanshaan uga digayaa ku dhacay annagu hadda ilaahay wuxuu leeyahay waman kafara falaa yaxzuunka kufru annagu u murugoomayna nin gaaloobay ilaahay u dilay hubkii aan niri shalay waa idin lacagaynaa isagoo beekaa'im yale isagoo aakayaalle waa kuwaan qoryahan gadgadudana hadda qoryihiina gacantooda ka baxeen naftoodina gacantay ka dhacday runtii khasaare aada u weyn ayaa ilaahay ku gaarsiiyey waxa uu dul taagnaa qaar ka mid a koo iyo soddon askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwa oo dhowaan lagu dilay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellaha dhexe askarta oo lagu soo tababaray dalka eritrea qaar ka mid a askarta ayaa afleyrinayay halka kuwo kalena ay ciidda qurqurayeen ka gadaal markii shishiyahaano ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay maarta ku dhoobeen sideedana waxaa la yidhi iduhu sheekdu ma aragta la yidhi iyada oon maaragtay cirka la tusan la gowraca waxa ma arkaan dadkan hadda cirkooda dayaaya cirku waa alleh ay ku caasiyaanaa jira aakhiro waxba ugama horeeyaan adduunkana dhibaatadan marayaan midadka waxaa ku jiray sarkaalkii hogaaminayay ciidamadan kaas oo ahaa nin kibir badan islamarkaana dhibaato ku hayay bulshada deegaanka inkastoo askartu ay madax adaygayaan haddana baaqyada ka imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waa kuwo isdaba joog ah shaqoba ku tukada wuxuu askarta weli furmaha ku sugan kula taliyey inay ka noqdaan qorshahooda ay kula dagaalamayaan shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda marka waxaan leeyahay caqliyaasha annagu waxaan rabnaa in diinta aad la diriraysiin aad akhrisatiin ood ku naqatiin ilaahay aada u noqotiin dad muslimiin aha idin dhalay adinka unbaa gaaloobay waxna ku soo saari mayseen war laba boqoloo doolar waxa nimankan meeshan yaal yaal laba boqoloo doolar maxay u gashaa ma laba boqoloo doollara qof bini aadan waxa u dhintare mabda'a loo dhintaa caqiida qitaaliya la rabaa maxaad u dhimanaysaa marka sideedaba waxaan leeyahay waxba ku keeni maysaane ha ku dhimanina meesha hadda ay hadda nimankaanu meesha ay yaaliin waxaa uga daran meesha masiirkooda iyo naftoodu jiraan naar jahannamay jiraan gobolka shabeellaha dhexe waxaa marar kala duwan lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo aada loo xasuusta weeraradii ka dhacay hilowlagaab ceelbacad xawaaley iyo daarunicmo oo ugu dambaysay sidoo kale waxaa ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka lagu laayay degmada galcad ee gobolka galgudud oo shabeellaha dhexe ay daris yihiin arrintaana waxay niyajab iyo argagax ku abuurtay ciidamada dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe ku sugan kuwa oo ka quustay in iskadaa maalintii habeenkii hadba meeshii ay degaan ay saqdhexa ka guurayaan oo haddana ay ka sii guuraynayaan si looga badbaado weerare kaga yimaada dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa la baahiyey dardaaran uu ka tegay mid ka mid ah raggii weerarka inqimaasiga ku qaaday guriga qarsoodiga ahaa ee ay deganaayeen mooryaanta macawsleyda ee dagaalka bariga hiiraan lagu soo dhaawacay kuwa lagu daweynayay gudaha magaalada muqdisho maxamed cali aadan baa warkan inoo haya
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
isxaaq aadan ibraahim oo loo garanog yahay jaamac waxa uu ka mid ahaa raggii inqimaasiyiinta ahaa ee weerarka ku qaaday xaruntii lagu dabiibayey maleeshiyaadka macawisleyda kuna tiilay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho idaacadda islaamiga ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay dardaaranka isxaaq oo dhinacyo badan taabanayay waxa uuna ku dhowaad muddo labaatan sano ah u halgamayay difaaca diinta isagoona ugu dambeyn masiiradaas dheer ku soo qatimay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون
isxaaq ayaa ka hor inta uusan fulin weerarka inqimaasiga ah waxa uu ka warbixinayaa halka ay ku socdaan ee uu hadafkoodu yahay
meesha hadda aan ku wajahanahay ilaahay fadligii meeshii hadafka uu yahay hadda anagaan ku soconno waa meesha dhel magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis guri ku yaalo nimankan murtadiinta ay leeyihiin xataa dhaawac iyadooda meeshay geystaan ay ku baansadaan oo waxaweye wixii bukaan ah meelaha waxaa weeyaan mujaahidiinta gacantooda ilaahay subxaanah watacaala ku soo asiibay halkaas ayay soo dhigtaan ay ku baansadaan kadibna haddana shareecla dirirkii iyo haddana halkaasuu ka wadanayaa meeshan kusan waa meeshaas ilaahay subxaana wataala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah subxana wataala gacmaha inuu ku baabiyo biidnihi tabaaraka watacaala inta ku jirto waxa weeyaan waa meel hadda anigaan ognahay oo dee beritana laga yaabo dadka inay dhahaan shacab baa la laayay meeshana shacabku ma jiro oo xaqiiqda anagaa soo aragnay marka jazaaka allahu khayr waxa weeyaan hadafkaanan waa halkaas ilaahi subxana wataala ka rajaynaynaa inuu waxa weeyaan sida ay usoo qorsheeyeen umuradayna iyo si ka wanaagsan allah subxana wataala noo yeelay sidoo kale waxa uu fariin u diray qabaa'ilka ku sirmay gacan haadiska xasan sheekh ee shisheeyaha la saftay isagoona u bidhaamiyey waxa la gudboon qabaa'ilka soomaalida qabaa'ilada qaar waxa weeyaan gaaladu ay u gacmahaatisay beenta loo sheegay balbugaando lagu akhriyey waxaa weeye ayagii intay tabar waayeen haddana maanta qabiilka kicinaya leeyahay macabiisley kii yawaana laga keenay ee gajambuuro laga keenay ee halkan la keenay tuutihiisa afar iyo labaatan saa ku taagnaa oo hurdi waayey ayaa wax qaadi waayey marka nin macabiista geeska haysto oo macabiisley laleeyahay haddii diintan ilaahay waxba kama qaadaya soomaa waxaan idin leeyahay marka idinka meesha ayaga macawiisley looga bixiya gabaa'iladaas idinka waxaa laydinka rabaa waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta inaad noqotaan ayaan idinka rabaa ayaa idin dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala hay idin barakeeya xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayuu sidoo kale fariin adag u diray isagoona si guud xubnaha dowladda federaalka ugu baaqay inay ka haraan shisheeya kalkaalnimada ayna isdaba qabtaan inta ay goorigoor tahay garguurtow adiga maanta yaa sheeganayo waxaa weeyaan inaad tahay ilaaha kale soomaali taagan inaad tahay ayaad sheeganaysaa waxaad sheeganaysa waa ilaah lama kale kitaabka ilaahi subxaana watacaala aniga waxaanan ahayn waan ogolnahay ma jirto adigu marka haddaad ummaddii soomaaliyeed adigu aad leedahay anaa ilaaha ah anaa madaxweyne ah waxaa weeyaan aad leedahay anaga hal madaxweynaan ogna halka madaxweynena waa mata kitaabka ilaah isla nabi maxamed nagu hogaaminayo wey madaxweyne kale ma ogolin waxaan ku leenahay marka waxaan qaadanay xadiiska rasuulka alayhi sal man baddala diinuhu faqtuluuh wallaahi ilaa qiyaamu saaca waxa weeyaan dirka buu soconayaa ilaa ilaahay subxaana watacaala aad u laabataan ilaa toobad keentaan maya soo maaha annaga haddaan baxno wallaahi boqolaal yaana daba taagan biidnihi tabaaraka watacaala ayna ku dhammanayso ee ku shahiidayso naftooda ku bixinayso kitaabka iyo sunnada waxaan ku leenahay marka xumaantan adig aad ku jirtid ka toobadkeeno ilaahay ugu toobadkeen haddaad ka toobadkeeni weydina waxa weeyaan qofka daalimka ah ilaahay subxaana watacaala wuu u kaadiyaa markuu qabtana ma fokanayo gacan baad geli doonta biilahi tabaaraka watacaala waanu kugu soo wajahanahay taayna xataa adan ku bixina mujaahidka kale nagu soo xiga intaas ku bixi doonta insha allahu tacaala hadda ka fiirsan ku leenahay isxaaq waxa uu sidoo kale fariin culus u diray culimmada u fatwoota dowladda federaalka kuwaasoo diintooda ku iibsaday shilimaad yar waxaan kale halkan fariin ugu dirayaa nimanka la yidhahdo ulmaa usuu diintiina sheeganayo culmaan nahay leh haddana ummadda manan habaabinayo waxaad ogaataan nimayahow kitaabkan ilaahay subxaana watacaala ayaa soo dejiyey waa kitaab munazil xag allah subxana wataala ka yimid nebi maxamed loo saliyo alayhi salaatu wasalaam wax looga tegey haba ha yaraatee ma jiraan ummadda marka inaad maran habaabisaan oo ummadda la khaldo waxa weeye sax ma ah soonkii iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii waad ka warramaysaan jihaadkii ummaddu waad ka maran habaabiseen oo waxa weeyaan looma sheegayo adigu salaadii yaa ku amray xageed ma adoo garanaya miyaad dhalatay maya xageed ka baratay diinta ilaahi subxaana watacaala wa aqiimu salaah sakada yaa ku baray wa aqiimu salaata wa aatu zakaa haye soonka yaa ku baray kutiba calaykum asiyaam sax xajka ka waran walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha ghaniyu can alcaalamiin halkaasaad ka baratay soomaa waa yahay soonka ka waran kutiba calaykum asiyaam ha haye isagoo hadalkiisa sii wata ayuu uga digay marin habaabinta ay ku hayaan bulshada muslimka ah uuna jeediyey baaq ah inay dib ugu soo laabtaan xaqa iyo hanuunka jihaadka war marka jihaadka ka waran kutiba calaykum asiyaamu iyo kutiba calaykum alqitaalu adig kala gee isku suuradday ku jiraane yaa isku suuradday ku jiraan waxaa marka idinkaan idin leeyahay allah subxaana wataala wuxuu leeyahay afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd horta halkaasaad aad taagantihin kitaabkayga barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan haddaad leedahay soonka waan ogolna salaad waan ogolna sakada waxa weeyaan waa ogolna xajka waan ogolna hee jihaadka maxaa ku diiday fa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin ma intaan aayada ah waxa weeyaan jihaadka ka hadlayo maxaad ummadda aada ugu waxeynaysaa marka kitaabka barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan waxaan idin leeyahay marka ummaddaas waxa weeyaan aada baadiyeynaysaan waxa weeye ilaahay subxana watacala uga baqa aayaddaasna dib u fiiriya nin kastow nafsadaada ku takbiiga aayaddaas afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin taas ayaa hujo ku ah oo kuu taagan marka waxaan idin leeyahay istuubuu ilaallahi toobatan nasuuxa weerarkii guulaystay ee lagu qaaday xarunta lagu dabiibayay maleeshiyaadka macawisleyda ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawactireen toddobaatan iyo toddoba ka mid ah maleeshiyaadkii halkaasi lagu daweynayay oo ay saraakiil ku jiraan waxa uuna weerarkani qalalaasa siyaasadeed ka dhex abuuray hogaamiyayaasha macawisleyda iyo dowladda federaalka mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii ay la galeen xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku waayeen askar badan islamarkaana ilaa iyo hadda aanay boqol kilomitir isaga gooshi karin mar kale warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed cadow ayaa isagoo la hadlayay ciidamo ku sugan magaalada xudur wuxuu sheegay in saraakiil iyo askar badan oo agtooda qiimo ka lahaa ay uga laadeen dagaalada ay kula jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina ay la kulmayaan guuldarrooyin joogto ah laakiin maalin walba haddii ay dhintaan qofba qofka kale intuu ka muhiimsan yahay ka mas-uulsan yahay ka firfircoon yahay uu naga dhinto meesha aan joognana ay noqoto weli meeshii guusha aanan joogin arrinta ayada waxay noqonaysaa runtii nasiib darro mar walba waxaa jiraya gaab gaabkaasna magaciisa wuxuu noqonayaa gaabka guuldarrada wuxuu sheegay inay suuro gelin waayeen inay boqol kilomitir dhulka ku socdaan oo ay waddada u taagan yihiin ciidanka mujaahidiinta
oo aan iskaga jirno xaalad madhamaato ah oo la yidhaahdo magaceeda ila meerayso aan ku jirno ila meerayso shabaabka waxooda waa ila meerayso aan ku jirno taa ayada ah ciidanka soomaaliyeedna sharaf uma aha ma la aqbali karo inaan suuro gelin weyno boqol kilomitir inaan dhulka ku socon weyno oo meel walba ay dhacdo in la yidhaahdo diyaarad ha la qaato arrinta ayadaa wax saxa ma ah isagoo sii hadlaya ayuu tilmaamay in ciidanka mujaahidiintu difaacyadooda ku go'doomiyeen una diideen inay dhaqdhaqaaq haba yaraatee sameeyaan
in mar walba ay nagu hayaan godadka difaacyada ay nagu hayaan ayagana ay dhulkii loo baahnaa in lagu noolaado ay exercise iyo socod ku sameeyaan taa ayadaa wax suuragala ma ah hadalka ka soo yaray taliyahan ka tirsan dowladda federaalka ayaa muujinaya dhibaatooyinka ay la nool yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo saameynta ay ku yeesheen dagaalada ay ku qaadayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dibadbaxyo lagu taageerayo xooga kasoo horjeeda maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle iyadoo dagaalo ka dhacay magaalada laascanoodna khasaare dhabarka loogu saaray ciidamada maamulka somalilan maxamed ciise ayaa warkan inoo haya dagaalo shalay ka dhacay gobolka sool gaar ahaan duleedka magaalada laasacaanood ayaa waxaa looga adkaaday ciidamada maamulka somalilan iyadoo reer laasacaanood ay banaanbax dhigeen waxaa dhex maray shalay dagaalo xoogan ciidamada la magac baxay s c iyo kuwa ciidamada somalilan iyadoona ciidanka somalilan looga adkaaday dibna looga celiyey saldhigga goojacadde sida ay sheegeen dadka ku dhaqan magaalada laasacaanood dagaalada shalay laasacaanood ka dhacay waxaa ku dhintay lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol kale dhinaca kale dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada dagaalamaya maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle waxaan u dabaaldegaynaa ciid bay noo tahay ciid bay noo tahay raggayaga dhintay iyo kuwa dhiigbaxaya annagoo ah hooyooyinkii gobolka sool ka qaxay ee maatadoodii la dooxay ee wiilashoodu u dhinteen oo u dhiigbaxeen oo weli idaadsan yihiin u soo baxnay dabaaldeg maadaamay guulaysteen dadkii dhulbahantae dagaalamaya magacyo kastaba halaadeene waxaan waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo cid kastoo ka qayb qaadatay halganka gobollada s c ka socda waxaan ku dhiirigelinayaa war wax yar baa hadhay ciidankan waxaan leeyahay yaana laga qaadin waxaannu la hadhaynaa waxa ay wataan waxaannu la hadhnay mooyaane dagaalla waannu naqaannaa muusena waxaan leeyahay annaga waadna midaysay madaxweyne dhulbaanta mideeyey baa tahay magaalada laasacaanood ayaa martigelisay dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan iyadoo duqeymo dadriid ah ay ku la-deen ay ka geysteen laasacaanood ciidamada maamulka somalilan warka waa dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta